qodobadii shirka looga hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha warbixino ka bixiyey arrimaha siyaasadda iyo amniga wuxuu madaxweynuhu ka warbixiyey howlgalladii socday iyo qaababkii ay u dhacayeen meelahay marayeen inay meel fiican maraysa boqolkiiba siddeetan inay sidii loogu talagalay u socdaan meel fiicanna ay marayso goordhowna ay howlgalladu si toosa u bilaaban doonaan warbixin dheer ayuu ka bixiyey waxaa madaxweynaha warbixintiisa ku xigay madaxweyne ku-xigeenka labaad oo isna ka warbixiyey guddigii dakhliga madaxweyne ku-xigeenku chairmanka u ahaa warbixintaa uu ka bixiyey waxaa maanta la go-aamiyey shatiyadii ganacsiga oo kala duwan kuwa exportiga iyo importiga shatiyadii ganacsiga ee caadiga ahaa ee magaalada nooc walba ay lahaayeen waxaa kaloo iyadana ayaa la ansixiyey qeybihii canshuuraha guryaha ee sanadlaha ahaa kolley shirka lagu soo bandhigaya ayaad ka arki doontaan warbixin dheer ayuu ka bixiyey arrintaasna lagu guuleystay wasaarada badan ayaana iska kaashaday arrintaasi waxaana arrintaasi daadihinayay madaxweyne ku-xigeenka intaa kadib waxaa halkan noogu jira qodobadii laga hadlayay wasaaradda gaadiidka oo dib loo dhigay iyo beeraha oo iyagana dib loo dhigay waxaa iyagana warbixin halkan ka jeediyey wasaaradda macdinta iyo biyaha oo soo bandhigay xeerarkii wasaaradda macdinta iyo tamarta iyo biyaha xeerkii biyaha kii tamarta iyo maxaa la yidhaahdaye howlihii shatiyadoodii sidii wax lagu qaadi lahaa taasna weli lama ansixinin khamiisda dambe ayay u dhacday dib ayaa loo waxayn doonaa shirkana intaa ayuu ku dhannaa waadna salaamantihiin dabcan amison qeybbay ka tahay qeybbay ka tahay waxyaabaha mar walbana dib usii riday waxaa ka mid ahaa dhowr jeer waa run waa lagu dhawaaqay jubbaland caridor laakiin sababo qaybaha kala duwan ee ka qeyb qaadanaya ayuu dib ugu dhacay dhinaca jubbaland maahayn haddana waa laisla gartay inay hawshaasi dhacdo waana diyaar wey hawsho waxba hadda kama harin